maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee gobolka hiiraan qaybta toddoba-iyo labaatanaad ayaa maanta dhegaysatay saddex eedeysanayaal oo xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ku eedeeyeen in ay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab islamarkaana laba ka mid a ciidamada ay kusoo qabteen howlgal ay ka sameeyeen deegaan hoostaga degmada buulaberde ee gobolka hiiraan dhegaysiga kadib waxaa saxaafadda la hadlay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida cabdicasiis cabdulaahi xasan waxaana uu ka warbixiyey meelaha ay ka soo qabteen iyo waxyaabaha lagu soo eedeeyey amuud todobaatan jir ah inafar cado khayre nuur ku dhashay degan mukayle anigoo maskaxdii jirkaba ka biyow cidi qasabtayna aysan jirin waxaan caddaynayaa warkan hoos ku qoran oo run ah halkaa waxaa la ii keenay in aan ahay al-shabaab su-aal jawaab haa al-shabaab waan ahay su-aal jawaab waxaan ku biiday markii la qabsanayay buula buurte su-aal jawaab waxaan tababar ku galay meel lagu magacaabo show liga cilaale oo u dhow mukayle su-aal jawaab waxaa la iga soo qabtay buula buurte su-aal jawaab guriga ayaan joogay marka la soo qabanaya su-aal jawaab nin qaraabo nahay ayaa i keenay magaalada sababta uu ii keenayna waxay ahayd aniga ayaa la soo xiriiray oo ku idhi in aan isa soo dhiibo ayaan rabaa magaaladana ma aqaani kadib sida uu asaga ii sheegay nin qalile ayuu ii sidoo kale waxaa ka hadlay maxamed cabdiqaadir maxamed xeer ilaalyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolka hiiraan dhankiisana waxa uu sheegay sida eedda xeer ilaalinta ku xusanba cabdinaasir maxamed sheekh maxamed xafiiska xeer ilaalinta wuxuu ku soo eedeeyey inuu yahay shabaab inuu yahay qaybta u qaabilsanaa amniyaadka kana howlgeli jira magaalada galbeed shabaabna wuxuu u qaabilsanaa cabdinaasir gudbinta ciidanka ka dagaalama galgalo iyo hubka iyo qaraxyada gobolada puntland lagu dhibaatay shaqadiisa ugu weynoo cabdinaasir shabaab uu hay waxay ahayd maadaama nin kaari uu yahay baabuurta uu yaqaano magaalada galmeen oo magaalada ku dhisoo ku barbaaro uu yahay oo aanan laga shakisaneyn in uu gudbiyo baabuurta
sidoo kale waxaa goobta ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ee jooga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan bashiir cabdilla cusmaan radio warsan beledweyne